بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحmed وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو عيسى التirmidي رحimه الlه taعالى bab ma jaءa fي نdرة الفujaءة baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii nadrati lfujaa'a kadada fiirmadeeda xukunkeeda caddayntiisa wixii ku yimid yacnii fiirada degdega ah ee ishiisu qofka ay ku dhacayaan wax cawro iyo wax lamida ay ku dhacayaan isagoon u qasdin oo markaa ugu horeyso ishu ay ku dhacaan nadaradaas ama aragtida ugu horeysaa nadratlfujaa'a la yidhaha ee qofkii marka wixii waa soo kadinayaan wax isaga soo kadinayo qofku marka middaasi xisaab ma leh loo xisaabi maayo laakiin haddii uu marlabaad ku celiyo ama uu kusii indha taago ayaa dembigeeda uu yeelanayaa qaala alimaamu abu ciisa xadahanaa axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qaala xadahanaa hushaymun wahuwa bnu bashiir alwaasitiyu qaala ahbaranaa yunus bnu cubayd can cmr bni saciidi can abi zurcata bni cmr bni jariiri can jariir bni cabdillaahi qaala marka abu zurcata bni camri bni jariir jariirka uu ka warinaya awowgiis ee abu zurcahana magaciisa harim ayaa la yihaahdaa abu zurca uu aada ugu magac dheeryaha abu zurcata raazi iyo isagana xagga dabaqaday ku kala duwan yihiin oo abu zurca waa dabaqadiisu waa dambeysay ayb can jariir bni cabdillaahi qaala sa'altu rasuula llahi sal l slama nabigan su-aalay buu yihi can nadrati lfujaa'ati kadada fiirmadeeda ayaa nebiga su-aalay ka xaggeeda ka su-aalay fa amaranii wuxuu i amray an asrifa basarii araggayga inaan leexiyo oo markaa isheyda ku dhacda waxaas yacni cawradaas ama waxa aan fiicnayn inaan markaa araggayga leexiyo oo aan ka leexiyo meesha midka hore marka adiga dembi kuguma ahan maxaa yeeley qasadkeeda melihid laakiin marka dambe haddaadan leexinin wejigaaga qasadka qasadkaaga ayaa marka yacni ayuu kugu dhacayaa dembiga uu kugu dhacayaa qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wa abu zurcata ismuhu harim tarjamadii xadiidka marka mudaabaqadoodu daahir qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala ahbaranaa shariiku can abi rabiicata wahuwa abu rabiicata aliyaadiyu maqbuulun oo ibnu xibaan keligi unbaa hadda towhiiqiyey can ibni buraydata can abiihi rafacahu qaala yaa caliyu caliyow laa tutbici annadrata fiirmada ha raacsiinin annadrata fiirma ha raacsiinin yacnii aragtida ha raacsiinin aragti labaad oo aragtida hore ee ishaadu ay ku dhacday waxa inaad aragto aana aynan ahayn markay ku dhacdo midda labaad ha raacsiinin middaas hore wa fa ina laka adiga waxaa leedahay al-uulaa midda hore midda hore adigaa iskaloo dembi kuma lihid walaysat laka alaakhiratu midda dambe adiga ma lihidoo dushaaday noqonayo dembi baa lagugu qoraya qaala hada xadiidun xasanun gariibu laa nacrifuhu ilaa min xadiidi shariik hadda ka hor waxaan ka hadalnay kitaab axkaamta nadarka iyo ku tacalluqoo laga fiiriya muxuu ahaana yaa xasuusan kitaabkaas ya aadaabu nadar nala dhaho yaa iska leh ibn lqataan alfasi hay kitaabu nadar fi axkaami nadar bixaasati lbasara waxyaabaha marka masaa-isha cawraadka iyo nadarka iyo fiirmada iyo ku saabsan isaga marjic camalu u yahayo waa loo celiyaa waana laga fiiriya oo loo qaataa ibnulqataanna waa saaxibu bayaani alwahmi waaliihaam ninka iska le yaxya bnu saciidin alqataan maaha waqti dheeraa u kala dhexeeyey labadooda qaala hada xadiidun xasanu gariibu laa nacrifuhu ila min xadiidi shariik qaala baabu ma jaءa fi اxtijaabi الnisaءi min الrijaal baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi xtijaabi nnisaai haweenka inay xijaabtaan min alrijaali ragga ay ka xijaabtaan yacnii haweenku inaynan ragga fiirinin oo iyaga laftooda marka ay ka iska qariyaan qaala xadathana marka fiirmadu maahan ragga keliya in loo diidayo laleeyahay ragga iyagu haween iyaynan fiirinin haweenka laftooda inay ragga fiirfiiriyaan ma aha qaala xadahanaa suwey oo meelihii marka yacnii ama qaab fidna iyo sidaas u fiiriyaan meelaha yacni fiirmadoodaba sideedu inay fii ay fiiriyaan oo shahwaya wax lamida u fiiriyaan qaala xadahanaa suweydun wahuwa bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa yunus bnu yaziid wahuwa layliyu can ibni shihaabin can nabhana mawla umi salama ninkan marka mukaataba umi salama umu salama kitaabaysay wuxuu ku jiraa marka fii cidaadi lmajhuuliin ayuu ku tirsan yahay xaafidku isaga wuxuu yihi waa maqbuul maqbuul marka uu leeyahay ibnu xibbaan unbaa tawhiiqiya tawhiiqa ibnu xibbaanna fiihi maa fiihi ayb ninkan marka jahaala ku sugan xaqiiqadiisu saas anahu xadatahu ana uma salamata xadahathu anahaa kaanat cinda rasuuli llahi sal l slam nabiga agtiisa ay ahayd iyada iyo maymuunata ayb iyada iyo markaa ana uma salamata xadahathu anahaa kaanat yani waxay ahayd hiya iyadu cinda rasuuli llahi sal l slam iyo wamaymuunatu maymuuna iyo iyadaba nebigay la joogeen wamaymuunatu saas inuu dhahaa fiican qaalat waxay tidhi fabaynamaa naxnu cindahu xilli aan agtiisa joognay aqbala bnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum ayaa soo jeestay oo soo qaabilay fadakhala calayhi waa usoo galay wadalika cindamaa umirnaa bilxijaabi waxayna ahayd markii nala amray xijaabka ka gadaale xijaabka ay sheegaysana waxay tahay nimanka iyo annaga inaan kala qarsoonaanno oo idaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab waa xijaabka la sheegaya fa qaala rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu yihi ixtajibaa minhu ka xijaabta faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allow alaysa huwa acmaa miyounan ahayn isagu indhoole laa yubsirunaa una arkaynin walaa yacrifunaa unana garanayninna faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi afa camyaa waani indhoolayaal miyaad tihiin antumaa idinka labadiinan idinku indhoolayaal miyaad tihiin alastumaa miyaydnan ahayn tubsiraanihi idinka inaad isaga arkaysaan idinka soo ma arkaysaan haa khalaas marka isagu indhoolo waay laakiin idinku indhoolo maad tihiin saasuu ku yidhi xadiidkan marka dacfi baa ku jiro oo nabhaan mawla umi salama ku jiro tirmidi laakiin wuxuu leeyahay qaala hada xadiidun xasanun saxiix meeshaa marka xasanun saxiix inuu yidhaha tasaahulaa ku jiro laa shaka sixa maxaa yeelay inuu sixo gaaro iska daaya xasannimadiisaaba la ysku hayaa ayb oo in badanoo ahlucilmiga kamida ay daciifinayaan qaala baabu maa jaءa fi الnahyi can الdukuli calى الnisaءi ila biidni aswaajihina baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi nahyi iska reebidda layska reebay can idukhuuli cala annisaai haweenka in loo galo ilaa biidni aswaajihinna nimankooda og maahane oo nimankooda yacni inay idmaan oo ay og yihiin maahane yarxamuka allah marka macnuhu meeshaa waxaa weeyaan naag aan ninkeedii ama uunan joogin le haddou joogin idin maba jiraba ninkii idmilaa maba jid idin ma jiraba amase isagoo markaa yacni si ahaan u joogo idinna laakiin aanu jirin in marka loo dhuunto saa loogu galo waa mamnuuc taasuu ka warramaya laakiin haddii marka haweentii marka ninkeedii uu og yahay iyada marka haweeneyda qof kale ama nin kale dan wou ka yeelo karaa dan waxyaabo kala duwan oo xaaja imaan karta xaajadaas uu ka rabo ayuu marka ama ka qaadan karaa ama iyadaba uu ka siin karaa laakiin shardi in marka de ninkii iyo inuu og yahay iidinkiisana ay tahay ama bixadratihiba ay tahay ayb qaala xadahanaa suweyd bnu nasrin qaala akbaranaa cabdullahi bnu lmubaarak qaala akbaranaa shucbatu can اlxakam huwa alxakmu bnu cutayba can dakwana dakwan abu saalix can mawla camr bn اlcaas marka mawla camr bn اlcaas waa abu qays ayaa la yidhaha waa hiqatun ninkan mawla camr bn اlcaas uu yihi waa abu qays hiqatun ana camra bna اlcaas arsalahu ilaa caliyin cali ana camra bna اlcaas camr bn اlcaas arsalahu waa diray ilaa caliyin cali buu u diray yasta'dinuhu isaga oo idinka dalbanayo calaa asmaa'a ibnati cumays asmaa binti cumays marka cali xaaskiisa wa jacfar baa qabay waa ka dhintay abubakar baa guursaday kadib haddana marka abubakar markuu dhintay waxaa guursaday cali intana waxbay u dhashay baa la yidhi dhammaantood meeshaas marka had markaas marka camar bnulcaas ou ka idin da- mawlihiisa oo u dirayo uu leeyahay cali u tag iiga soo fasax qaad arrintaa iisoo ogeysiiyo ha ii ogolaado ha ogaado dan baan markaa yacni aan ka leeyahay ayb asmaa bintu cumaysna waxay ku hooyo ahayd maymuuna bint alxaarif iyo iyada isku hooyo ayb fa uudina lahu waa loo idmay camr bnulcaas xataa idaa faraqa min xaajatihi xaajadiisii markuu ka dhammaystay sa'la almawlaa camra bna alcaas mawlihii la diraye adeega ahaa ee idin iiga soo qaad la yidhi baa wuxuu su-aalay camr bn lcaas can dalika arrinka faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal l slam nabiga nahaanaa waa naga reebay ow nahaa ama wuxuu reebay an nadkhula inaan galno cala nisaai haweenka inaan u galno bigayri idni aswaajihinna xaasaskooda idinkooda la-aantiis naagaan ninkeedii ogeyn ama ninkeediiba yacnii markaas xataa ninkeeda ou idmo macnaheedu maaha khalwo in lala sameeyo ayb ama banaankaad wax ku warsan kartaa ama meel maxaarimteed kala joogo ama ninkiiba uu joogo yaa wixii markaa dan uu ka leeyahy uu ku warsanaya laakiin yacnii khalwada iyada sina kuma banaana xataa hadduu ninku yihaha orod naagteyda la khalwo maahan adigu inay kuu banaanaanaysa markaas ayb khalwada hadda laga hadli maayo ayb qala wfi lbaabi can cuqbata bni caamirin wcabdillahi bni camrin wajaabirin qala wahada xadiidu xasanu صaxiix markaa dad badanna waa jiraan oo niman badan oo laga yaa ay dhici karto in xaasaskooda ay yidhaahdaan dad u u idmaan inay ama u galaan ama safar u wadaan ama wax un intay yani la masalada la dheer dheeraata la dheer dheeraatay marka dambe waxay gaaraan heer ceeb baa marka dambe imaanaysa labadii qofoo dil isula taagan baa la arkaa marka kii naagta qabayoo ninka u idmay iyo iyo ninka la idmay laftiisa meeshu yacni hadda arrinkan xadiidku tilmaama khalwo iyo baabkeed maaha khalwadu shaydaan baa meeshaas wax ka keeni karo waa in laga fogaadaa waana la mamnuucay shayga haddii uu alla xarimana cid idinkiis xalaal ku noqon maysa ayb qaala hada xadiidu xasanu ayb qaala wafi lbaabi can cuqbata bni caamirin wacabdillahi bni camrin wajaabirin qala wahada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi taxdiiri fitnati الnisaa wixii ku yimid haweenka fitnadooda ka digidda laga digayo qaala xadaثna mxamed bn cabdillah aلصancaniyu qala xadaثna muctamir bnu sulayman can abihi can abi cuثman can usaamata bni zaydi wasaciid bni zayd bni camr bni nufayl cashara almubashariin oo ka mid ah can الnabiy sal ll l slama qaal maa taraktu ma ka tegin bacdii aniga gadaashay fitnatan fitno adara ka dhib badan cala rijaali ragga korki korkooda ku dhib badan min annisaai kaga dhib badan qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala waqad rawaa hada alxadiida xadiidkan waxaa wariyey غayru waaxidin mid waxaan ahayn oo min ahiqaati ah can sulaymaan ataymiy sulaymaan bnu irkhan ataymi buu ka wariyey can abi cuثmaan cabdiraxmaan bni mul can usaamata bni zayd can الnabiy sal ll slam walam yadkuruu fiihi can saciid bni zayd bni camr bni nufayl ma aynan sheegin intooda badan ayb marka riwaayadan hadda muctamir ayaa sheegay oo wasaciid yidhi kuwa kale laakiin maynan dhihin walaa naclamu axadan axad ma ogin qaala yidhi can usaamata bni zayd wasaciid bni zaydin ayra hayra almuctamir aan ahayn muctamir keligii baa yidhi qala wafi lbaabi can abi saciidi qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan can sulayman ataymiy can abi cuثmaana can usaamata bni zaydi can الnabiy sal l slam naxwahu riwaayadii marka kuwa u riwaayaadkii uu rajaxay buu mid kamida sheegay marka oo hadda sulaymaan itaymi sufyaana ka warinaya thawri saciidna ma sheegin saciid marka waxaa weeyaan waa waham ama yacni waxaan ujeedaa waa yacni shuduud iyo waa waxay ku tahay muctamir ayb qaala wfi lbaabi can abi qaala baabu maa jaءa fi karaahiyati itikaadi اlqusati baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati itikaadi اlqusati tinta ama burukada yeelashadeeda nicitaanka la nacay wixii ku yimid cadayntiisiiba u baab yahay alqusa marka waa tinta oo haweentu ay tintooda ku xirayaan burukada qala xadaanaa suwayd wahuwa bnu nasri qaala aqbaranaa cabdullaahi qaala aqbaranaa yunus can الzuhriyi marka yunus can الzuhriyi daa'ima yunus bn yaziid اlayli qaala akbaranaa xumayd bn cabdiraxmaan anahu samica mucaawiyata ayuu maqlay khaطba biاlmadiinati isagoo madiine ku qudbeeyey yaquulu dhahayo ayna culamaaukum aawe culimadiina ya ahla اlmadiina marka mar uun culimadu yaraatay iyay ahayd markaas ayb samictu rasuula اllahi sal l slam nabigaan maqlay yanhaa can hadihi اlqusa isagoo reebayo midaan gacantou ku hayaa markaas nin oo xaraskiisa waaridiyaalkiisa gacanta ku hayo marka wuxuu leeya nabigaan maqlay isagoo reebayo burukadan wayaquulu wuxuu dhahayaa inamaa halakat banuu israa'iila reer bani israa'iil waxay halaagsameen xiina اtakadahaa nisaa'uhum haweenkoodu markay waxaan qaateen burukada marka sababka cillada loo reebaayo maxay tahay dhowr cilaa ku jirto waxay tahay marka ugu horeyso haweenta waxaynan ahaynay isu muujine meeshaa qarar iyaa ku jira marka dadkay siraysaa iyadoon tin dheerayn bay iska dhigaysaa inay tin dheer tahay zuurna lama ogolo almutashabicu bimaa lam yucdaa ka laabisi thawbay zuurin ee man macnayow kalena waa ku jiraanoo khalqigii alle tima alla ounan u yeelin bay isku yeelaysaa iyada waxaa laga yaabaa inay tinteeda gaaban tahay aafara iska tahay inay marka yacni tin yalaaxa samaysata oo aanba loo yeelinba ilaahay aan uunan u yeelin waxa ilaahay kuu sameeye kuu sameeyeyna mar walba waa fiican yihiin lianna hada khalqu llahi faarunii maada khalaqa aladiina min duunihi hada khalqu llah faarunii maada khalaqa aladiina min duunihi maxay iyagu samayn karaan ninkii nabiga uu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam maradaada kor u qaado wuxuu yidhi yaa rasuula allah inii xamshu saaqayn aniga nin waxaan ahay kubabkaygu waa dhuudhuuban yihiin uu yidhi dadka hadday arkaan waa igu qoslayaan ama yacni dalba iyo waxbau sheegtay markaasuu wuxuu yidhi maradaada kor u qaado irfac izaaraka fa ina khalqa allahi kullahu xasan abuurista ilaahay kulligeed waa wanaagsan tahe maradaada kor kor u qaado ayb waxaa kale ay culimadu ka hadlaan wax kasta oo tinta lagu xiro miyaa mamnuuc ah mase waxa mamnuuca waxaa weeyaan marka lagu xiro tin riwaayaadku marka dabcan dee tintay tilmaamayaan selafka qaar badan oo kamidana waxyaabaha tinta lagu xirayaa haddaynan tin ahayn ama taaka iyo wax lamida ama yacni maro iyo wax lamida iyo hadday ku xirto tinteeda qaar baa waxay leeyihiin wax dhiba malahan maxaa yeelay waasila ma ahan waasilada waa midda tinteeda tin ku xirto qaarna waxay leeyihin hadday intay waxyaabo badiso maryo iyo wax lamida hadday intay kuusto oo ay madaxii intay geliso dabadeedna ay jilbaabkii ama mare ay ka kor yeesho waxa ay iyadoo isu muujinaysa inay aad u tin badan tahay iyada lafteeda marka yani khiyaanadii meesha waa ku jirtaa xadiidkii muslimna wuxuu ahaa wanisaaء kaasiyaat caariyaat maa'ilaat mumilaat ru'uusuhuna kaasnimat اlbukti ayb qala hada xadiiثu xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhi can mucaawiya qala baabu ma jaءa fi اlwaasilaةi wاlmustawsilaةi wاlwaashimaةi wاlmustawshimati wuxuu ku yimid midda tinta xiriirinayso tin kale ku xiriirinayso midda dalbanayso walwaashima midda washmiga samaynayso washmigu waxaa weeyaan jirka in cirbad iyo inta wax lagu dulduleeliyo markaas yacni qad iyo wax lagu shubo oo markaa magac lagu qoro ama sawir iyo sidaa jirka ugu samaysmo qaddaasna weligeed aynan ka baaba-aynin waxaan luqaadkan ajnabiga taatuuya taatu wax soomaalidu ay yaqaanaan ma aha marka af soomaali uma helayna marka soomaalidu aada uma yaqaanaan qof qof un dhif ahoo un gaaladaas iskaga ta'asuray iyo yaan yaan ku aragnay isagoo waxaa sameynaya maahni ma loo barno haddii marka ay dhacdo hadhow inuu ka towbad keeno kale haddii la tiri karo waa fiican tahay meeshii laga baabi-in karo haddaan laga baabi-in karin ilaa jirka in la gubo iyo waxaas maahane de xarajkaas lama gelinayo ilaahay hadduu u towbad keenay mar arrintaana uu ka xun yahay waa ku filan tahay nadamkaasi waa ku filnaanaya ayib washmigii isaguna marka xaalkiisu sidaas qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa cabiidat bnu xumayd can mansuuri can ibraahima can calqama can cabdillaahi huwa bnu mascuudi ana nabiya sal l slama lacana alwaashimaati wاlmustawshimaati wuxuu lacnaday nabiga sal l slam alwaashimaat kuwa washmiga sameeyo wlmustawshimaati iyo kuwa dalbo oo lagu sameeyo wاlmutanamisaati kuwa baararkooda xiiro ama yacni tinta ka qaado ayb wاlmutanamisaati namsigu waxaa weeyaan tinta baarka in la xiiro ama la qorqoro oo yacni tintia in la qorqoro ama calaamadaha loo qoro ama geesaha ha laga qorqoro waxyaabahaas weeyaan waalmutanamisaat kuwa namsiga sameynaya timaha baararkooda kuwa qorqoraya oo kuwa dalb sidaa dalbanaya mubtagiyaatin kuwa dalbanayo lilxusni ama mubtagiyaatin xaal ay yihiin kuwa dalbanayo oo dalbaya lilxusni qurux xaal ay yihiin kuwa raadinaya ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa mar haddii waxa ay khalqiga alle u bedelayso ay tahay qurux raadin nahyiga waa ku jirtaa marka la yidhi mubtaqiyaatin lilxusni maxaa baxaya laba shay baa baxaya haddii shaygan in khalqiga alle in la bedelo haddii sharciga ku amro ood sharciga sidaa uu ku amray waa bedelay dhib male taas ciddiyaha in la yska jaro kalan soo marnay diyahan ilaahay baa ku abuuray soo maaha hadday iska dheeraadaan inaad iska dayso waa inaad shakligaa ka goyso shaaribkii inaad gaagaabiso ayb timaha hoose qofka inuu xiiro waxyaabahaas oo kale ciroo kale qofkii kasoo baxday inuu ciradii dooriyo oo cilaani wax lamida umar waa taqyiir laakiin waa taqyiir ma'duun ah fi sharci ayb waxaa kaloo baxayo shaygan haddii taqyiirku uu ku dhacay liajli yacni tadaawi cudur waaye waa dhibayaan xanuunay ku hayaan binaan calaa yacni inuu isdaaweeyo darteed buu iskaga dooriyey wixii oo maalan ilig zaa-idaa ka soo baxday ciridkii way xanuuneysaa iligtaa zaa-idkaa inuu bixiyo ilaahay khalqigiisa maxaad u bedeleysaa ma la dhahay ninkan taqyiir kuma jire tadaawi buu ku jiraa cibaadallaahi tadaawowna waxaa yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam wixii labadaa marka maaduun fi sharciga wixii daaweyn kasoo haro ee ah yacni lil almughayiraati khalqallaahi lil xusni uun u sameynayo waa soo gelaya meeshaas markaa de ma namsigu wejiga tintu wejiga namsigu waa tinta we timaha wejiga in qofku uu iska qorqoro waay waa soo gelay dabcan haddii wejiga tintiisu waxaas haddan gaalo unbaa lagu laysugu shabahayaaba taasayba ku xun tahay haddana mubtagiyaatin lilxusni mugayiraatin doorinayo khalq allaahi xaal yihiin kuwa khalqiga alla doorinayo baabka marka ziinadaa aada loogu talax tegay hadda oo wax walbaa waxaa la leeyahay naagtu saas ma u samey kartaa liziina inay ninkeeda isku qurxiso ziinadii baa mararka qaar marka waxay gelaysaa baabkii taqyiirka ayay gelaysaa waana halis qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu shucbaة wagayru waaxidi min alأmaةi can mansuur qaala xadaanaa suwaydu qaala akhbaranaa cabdالlahi bn اlmubaarak can cubayd اllahi bni cumar can naafici can ibni cumara can الnabiy sal ly slm qaal lacana allah اlwasilata wاlmustawsilata wاlwaashimata wاlmustawshimata qaala naaficun naafic wuxuu yidhi alwashmu washmigu fi llihati fi llihati ciridka ayuu ahaaday allitha waa ciridka tafsiirkan naafic xasri uma jeedo ee waa tafsiir yacni b atafsiir waxaa weeyaan bilmithaal mithaal buu wax ku fasiraan oo isaga marka washmiga ciridkana waa lagu sameeyaa korkana waa lagu sameeyaa ciridka marka inta la durduro oo la inta lagu durduro qad iyo waxbaa lagu shubayaa markaas wuxuu noqonayaa cirid ama cagaar buu noqonayaa ama midabka ale ama jaalloo kalea laga dhigayaa qofku macnaha yacni qurux bay ku raadiyaan waa naagaha qaarkoodna marka waxaan soomaalida uma badnan laakiin meelahan banaanadan dadku dad badanaa waxaa sameeya marka alwashmu fi llithati markuu leeyahay waa suuro kamida washmiga ee kama wado washmigu inta bisow ku dhacaa ciridka ee jirka waa bannaan yahay kama wado saas maa ibnu xajar sida uu tilmaamay waana sidaas maa qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala wafi lbaabi can caaishata marka marar badanna fahm darada waxay ka timaadaa shay baa tafaasiirta salafku waxaa qaalibka ah ama ay u badan tahay shay buu fasirayaa wuxuu ku fasirayaa bacdu afraadihi shaygaas shayga bacdu afraadihi ayuu ku fasirayaa dad baa waxay u malaynayaan marka inuu kaas keliya ku kooban yahay waana qusuur waay marka sida haddii marka wax loo fahmo hadda midan taasoo kale waay marka alwashmu fi llithati waa suura fardi min yani afraadi waxyaabaha washmiga soo gelaya kamid a tafaasiirtaas marka ibnu taymiya kitaabkiisan usuulu tafsiirka wuxuu yidhaahdaa tafaasiirta selafku saasay u badnaayeen qur-aanka oo kale shay baa la ayuu fasirayaa ibnu cabaas oo kale shaygaasi waxbuu ku fasiraa wa ana hada siraatii mustaqiiman oo kale ama ihdina siraata mustaqiim alislaam bisuu dhahay mid kalea wuxuu dhahaya alqur-aan inay isdiidayaan maaha haddii qur-aan lagu fasiro haddii islaam wax isdiidaayo nin walba wuxuu ku fasiray fardi kamida afraaddii siraadulmustaqiimka uu ku dhaboobayay haddii marka tafaasi curfiga salafka iyo curfiga khalafka hadday isku kaa dhex daataan ay kugu dhex wareeraan dhibaato way dad waxaan aragnay sameynaya mararka qaar isdilaaxaadka sidoo kale haddaad isku soo rartana waa la mid haddaad isdilaaxii quraa'da aada keento fuqahada aada keento waxba kama soo baxayo meesha ayb haddaad isdilaaxii nuxaadda iyo luqawiyiinta aada geliso yacni baab kale oo yani una lahayn iyo isdilaaxii usuuliyiinta iyo kii muxadisiinta haddaad isdhex geliso laa tahtadii ilaa fahmin weligaa faham ku hanuuni maysa ayb maalan beri baa nin wuxuu yidhi xadiidkan nabigu sal ll l slam xadiid abi hurayra ee uu yihi rasuul allow maxaad akri wuxuu yihi sukuutuka aamusitaankaaga bayna atakbiirati iyo walqiraa'ati maa taqra'u markaasu wuxuu yidhi allahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya xadiid kaleo waxaa jira isagana markaa qiraa'ada bisinka iyo marka laga hadlayo jahrigiisa iyo yani hoos udhigiisa iyo marka laga waramayo ya bacd alaxaadiid waxaa soo aroortay dhahayso faqara'a bismi illaahi raxmaani raxiim marka faqara'a haddii la yidhaha faqara'a bismi illaahi raxmaani raxiim macnaheedu muxuu noqonaa siran ow jahran labadaba ku dhabooba ilaa ninku markuu bisinka hoos u aqriyay waa aqriyey isagaba inuu aqriyeyna xadiidkan kalaa tusaayo maa taqra'u buu yihi naa sukuutuka bayna atakbiiri waalqiraa'ati maa taqra'u buu yihi maxaad akrisaa allahuma baacidna kor uma akriyo dabcan nebigu uma akrinayni labada xadiid marka haddii laysku fasira macnihii waa lagu hanuunaya markaasuu wuxuu yidhi xadiidkan faqara'a bismi illaahi raxmaan iraxiim buu keenay ee faqara'a miyaa fajahara miyaa macnaheeda marka yaa la weydiiyey markaasuu yidhi haa isdilaax quraa uu aaday marka isdilaax quraa maan ku jirna faqara'a quraa'da markay ka hadlayaan fajaharaa laga wadaa waxaas qara-ada marka isdilaaxii quraada halkan lama keeni karo haddaan anago xadiidan haynaa faqara-a oo suku oo sukuud uu ku jirana waa waa kan xadiidkii ayaa sheegaya marka qofku haddii inta funuunta uu ku dhex yaaco oo isla markaana uunan helin tawjiihaad saxa uunan helin ama fiican funuuntaasi waxaa laga yaabaa inay dhibtaba isaga inay anfacdo iska dhaafa marka ardaygu inuu inta funuun tiro badan isku dhex waalo markuu ku dhex daato haddana uunan fannigan inta uu fannigan kale u baahan yahayna uusan garanin oo iyagii uu isku darbiyo oo uu isku fahmi waayo waxaa kasoo xasilayo muddo dheer oo cilmina la bartay waqti cilmi lagu bixiyey haddana aan waxba laga keenin mar walba marka tawjiihu daruuri qaala marka qaala naaficun alwashmu fi lithati waa min baabi dikri bacdi afraadi اlcumuum ee maahan yani takhsiis maaha qال hda xadيiث xasn صحيiح qal وفي الbاb عن عائشhaةa ومعqل بن يسار وأسmاء بنت أbي بكر وبن عباس qال xdثna محمد بن بشhاaر qال xdثna يحيى بن سعيد وهو القطان qال xdثna عbayd الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى اه عل سلم نحوه وlm ydkر فيه qwla ناaفع ma sheegin qal hda warka dambo ناaفع qal hda xadيiث xasن صحيiح qala baabu maa jaءa fi lmutashabbihaati bاlrijaali min الnisaa wixii ku yimid kuwa isku shabahayo ragga min annisaai xaal ay naagaha ka mid yihiin naagaha marka nimanka isku shabaho qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu dawuud aلطayaalisiyu qala xadaثna shucbaة وhamaamu can qataadaةa can cikrimata can ibni cabaasi qaala lacana rasuulu الlahi sal ه slama nabigu wuxuu lacnaday almutashabihaati bاrijaali haweenka ragga isku shabaho min annisaai xaalay haweenka ka mid yihiin wاlmutashabihiina nimanka isku shabaho binnisaai haweenka min arijaali xaalay ragga ka mid yihiin tashabuha marka muxuu ku dhacayaa waa sifada sifada waa ku waa ku dhacayaa koo waxaa kaloo ku dhacayaa dharka iyo marka laga hadlayana wixii ziyi ziyi haweenka u khaas ah nin inuu xirtaa maaha ziyi nin u khaasana haween inay xirata maaha waxa wax laga fiirinayana waa hay-ada ee marka dharka la jooga mara marada lala laga fiirin maayo sida badan leanna waxaa laga yaabaa maradaani shaatina in laga toli karo jilbaabna in laga toli karo ma la dhahayo marka maradaanaa la fiirinaa maradu iyado ninna male naagna male marada ee markii hay-ad loo sameeyay noqonaya hay-addii naagaha iyo kuwii nimanka bacdi naas oo iyagana shaydaannimo iska gasho waxaa jiro xijaabka iyo inuu markaa ishkaal iyo dacni ku keenu rabaa markaas wuxuu leeyahy xijaabkan haweenku ay wataan waaba dharkii nimanka see dhar nin ku yahayna ee nimankaa surwaal ka tasho iyo nimanka iyagiyaa aayad maa soo degto nimanka siisay dharkaana curfi maa nimanka siiyey dharkan mar maradu markay daaqad tahay o waaraad ay iska tahay waaraad markay tahay wax ay tahay male ee sifada loo talo wax u noqonayo sifada hay-addii marka haweenka u gaarka meela haweenka u gaarka ahaydna nin ma qaadan karo midda ninka u gaarka ana naag ma qaadan karto macnuhu meesha ku jira saas wa ayb wixii marka iyagu naag inay gaar u tahay curfiga uu keenayana dabcan marka taas isagu waxaa weeyaan curfigaas waa lagu waa lagu dhaqmaa waxaa kaloo jira iyadana sifaatka ninka oo kale min sifaatihi waxaa ka mid a codkiisu inuu waaweyn yahay haweentana codkeedu inuu jilicsan yahay haddii haweentu marka codweynaan u dhalato ninku cod jilicsanaan u dhasho muxuu sameynaa waa wuxuu ku dadaalayaa inuu iska duwo haddii marka wixii istidaacadiisa ka baxo looma haysto ila laysa min kasbihi isaga kasabkiisa maaha laakiin waxaa laga rabaa inuu dadaalo isaga haddii codkiisu cod jilicsan oo naag codkeed uu leeyahay inuu isagu yacni cod waaweyn oo ad adag iyo uu isku iska doondoono si markaa uu jinsiga uga socmo iyaduna sidoo kale ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix lacnaduna waxaa laga qaadanayaa marka xaaraan inay tahay arrintaani qala xadaثna الxaسن بن عaliي الkhلاal qala xadaثna cبdالرaزاq qala أخbarna mcmr عn yaحyى بn أbي kaثيiri وأyuba عn ckrmta عn بn cabاs qala lacna rasuul الlahi sl اه slam nebigu wuxuu lacnaday almukhanaiina min الrijaal kuwa iska naagaha iska yeelo min الrijaali xaalay ragga ka mid yihiin wاlmutarajilaati iyo naagaha niman iska yeelka ah min الnisaai xaalay naagaha ka mid yihiin qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala wfi lbaabi can caaishata qala baabu ma jaءa fi karaahiyati khuruuji اlmarأati mutacairatn wixii ku yimid nicida la nacay haweeney haweenku haweentu inay baxdo mutacaqiratan iyada oo barafuun iyo cadar ismarisay qala xadaثna mحamed بn bashاar qala xadaثna yaحya bn saciidi الqaطan can habit bni cumaraةa الxanafiy huwa abu malik albصriyu صaduq fiihi liin can gunaym bni qaysi wahuwa almaaziniy abulcanbar mkhadrmu hiqة can abi musa can الnabiy sal ly slm qaal kulu cayni zaaniyat il kastaa waa mid zinaysatow manaa waxaa laga wadaa kulu cayni nadarat ilى ajnabiyin il kastaa oo ajnebi qof ka afiirisay way sinaysanaysaa walmar-atu haweeneyda ida stactarad hadday barfuun ismariso fa marat bilmajlisi fadhiga ay soo marto meesha ay ragga fadhiyaan ay marto fa hiya kada wa kada waay waa saa iyo saa yacni wuxuu ujeedaa zaaniyatan waay waa mid zaaniyada ayb zaaniyad marka weeyaan marka la leeyahay macnuhu maahan zinadii marka xadka keenaysay oo xadka waajibinaysay ayaa markaa kudh ku dhacaysa maa waa zina iska nisbi ah ee zinada kale waxaa weeyaan isaga axkaam jimaac iyo waxaa ku tacalluqda waan qaala wafi lbaabi can abi hurayrata qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix marka haweenku markay baxayaan inaynan barafuun ismarinin ayaa laga qaadan qaala baabu maa jaءa fii طiibi الrijaali wالnisaa wuxuu ku yimid ninka barafu ragga barafuunkooda iyo haweenka barafuunkooda qaala xadaثna maxmuud bnu غaylaan qaala xadaثna abu dawuud alxafariy can sufyaana can اljurayriy saciid bnu iyaas can abi nadrata can rajuli can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam diibu rijaali ragga barafuunkooda maa dahara wixii muuqdo riixuhu riixdiisu ay muuqato waay wakhafiya lownuhu midabkiisuna qarsoonaado ninku marka barafuunkiis waa inuu carfaayo laakiin midab inuu leeyahay maya zacfaraan iyo wax lamid oo kale ma marsanayo isaga wa diibu nisaa-i haweenka diibkoodana maadahara lownuhu waa wixii midabkiisu muuqday wakhafiya riixuhu caraftiisuna qarsoonaatay ayb qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa ismaaciil bnu ibraahim wa huwa bnu culaya can اljurayriyi can abi nadrata can الطufaawiy wa huwa shayku labi na طufaawigan marka waa shayku labi nadra lam yusama ayb wahuwa laa yucraf jahaala ku sugan ninkan ibnu xajar iyo dahabi labadoodaba dahabi kaashifka alimaamu dahabi kitaabkiisa kaashifka ibnu xajarna taqriibkiisu labaduba daalay ramsi uga dhigeen daal daalay uga dhigeen daal daal macnaa abu daawuud wa min xaqihi marka ta'na in loogu ramsiyo leanna waa kanba marka taqriibka haddaad fiiriso ta'daas inaad ku saxato ayb waxaadna ka fiirinaysaa meesha nisbada aطufaawiy ayaad raadinaya kitaabku fusuushiisu asmaadu ka bilaabayaa kadib wuxuu ku xijinaya asmaa rijaal kadib wuxuu ku xijinayaa kunyooyinka kadib wuxuu ku xijinayaa ibni iyo wixii ku imaado kadib wuxuu ku xijinayaa nasab ansaabta marka meeshaas ansaabtaad ka fiirinaysaa kan can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam naxwhu bimacnaahu qala wahada xadiidu xasan ila ana طufaawiya laa nacrifhu ila fi hada alxadiidi walaa nacrifu ismahu waxadiidu ismaaciila bni ibraahim atamu waatwalu qaala wafi lbaabi can cimraana bni xuseyn oo xadiidka soo socday cimraan baa lagu xoojinayaa midkan qaala xadaana moxamed bnu bashaar qaala xadaana abu bakrin alxanafiyu qaala xadaana saciidu whuwa bn abi caruuba can qataadata can اlxasan can cimraana bni xuseyn qaala qaala الnabiyu sal ly slam ina khayra طiibi الrijaali ragga cadarkooda kan ugu fiicani maa dahara riixuhu waa yani khayrkiisa waxa uu yahay maa dahara riixuhu wixii caraftiisu ay muuqato wakhafiya lownuhu midabkiisuna qarsoonaado wa khayra طiibi الnisaa'ina maa dahara lownuhu waa wixii midabkiisu uu muuqdo wakafiya riixuhu riixdiisuna qarsoonaato qaala wanahaa can miitharati اlurjuwaan taana marka wuu reebay miitarada marka horaan uga soo hadalnaan filayaa abwaab libaas iyo almiitara waa waxa la yskaga dhigo dameerka ama faraska iyo oo qofka uu baridiisa iska xijiyo miitara marka bari dhowr waay urjuwaanna waa waxaa weeyaan shay yacni mid guduudan oo miitharat lurjuwaan waa bari dhowr sidaas oo kale guduud leh oo midabkiisu guduudan yahay qala hada xadiidu xasanu gariibu min hada lwajhi qaala baabu ma jaءa fi karaahiyati raddi اطibi barafuunka celintiisa nicida la nacay wixii ku yimid qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar xadiidkii hore hadda xasanu gariibun buu yihi laakiin inqiaac baa ka muuqanayo bayna alxasan wa cimraana bni xuseyn qala baabu ma jaءa fi karaahiyati raddi اطibi qala xadaanaa moxamed bnu bashaar qala xadaanaa cabdالraxman bnu mahdiy qala xadaanaa cazraة bnu haabiti wahuwa basriyu hiqat can humamata bni cabdillaahi wahuwa alansariyu اlbasriyu hiqat ayضa qaala kana anasun anas wuxuu ahaa laa yaruddu طiiba barafuunka ma celin jirin wa qaala anasun in anabiya sal l slama kana laa yaruddu طiib nabigu iibka ma radin jirin qala wafi lbaabi can abi hurayrata qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa bnu abi fudayk can cabdillahi bni muslim wahuwa cabdullahi bni muslim bni jundub alhudaliy laa ba'sa bih rawaa lahu tirmidiyu faqad can abiihi muslim bnu jundub hiqat fasiix qaariun rawaa lahu lbukhaariyu fi khalqi afcaali اlcibaad wa tirmidiyu khalqu afcaali lcibaadka muxuu ku saabsan yahay kitaab fiqia miya tafsiir miya muxuu yahay muxuu ku saabsan yahay ayb aradd cala aljahmiya loola jeeda oo man naxaa naxwi iyo wixii iyaga lamida walidalika abulxajaaj ilmizi berigi ibnu taymiya raximah llah ou xirnaa majliska jaamica dimashq masjidka jaamica dimashq ayuu wuxuu ka aqriyey kitaabkan khalqu afcaali lcibaadka isaga laftiisa marka way xireen qoladii berigaas ashaacirada meelaha joogtay sidaana waxay u yeelayeen markaas khalqu afcaali lcibaada yacni kitaabkay waxay ka urinayaan marka iyaga inuu ku yahay naqdi maxaase waqtigan ugu soo beegtay iyo wax saasay lahaayeen way iska soo daayeenoo de isaga waana ka heybeysanayeen waa ka waa marka isaga marka kitaabku kitaab aada u qiimo badan ayb ibnu alimaamu lbukhaari marka caq waa kitaabka marka sumadiisu waxay tahay ca cayn iyo kha ayb ruuxuna haddii sidiisa yacnii caqiidadu uga wareerto yacni qaab oo yacni foolxumo ah hadday uga wareerto iyo cinaad iyo madax adayg markay uga wareerto wax u toosayo ma laha bikhilaafi qofka isagoo de waxba aan ogeyn haddii ay sidaas ama la noqoto ama yacni isagu laakiin xag alle uu usii jeedo inuu badbaado waa dhici kartaa waxna un u fahmo un marka dambe laakiin qofku haddii ra'siga diinta meeshaas ama usuuli noqo usuul baro ama luqo baro ama fiqhi akriso haddii ay kaa wareerto caqiidadu hadday kaa wareerto waxaa weeyaan janaazo unbaa lagugu dukana kabir caleyhi arbacan liwafaatihi culimadan marka xadiidkooda la akrinaayo aan akrinayna kitaabka kutubtoodana iyagaa waxaan ogsoonahay d ashaacira maynan ahayn marka iyagaas haddii qofku intuu kitaabadooda dhageysto haddana uu suuqiisa iska gala ama uu sow rabo uu u socdo waxay tahay marka waqtigiisa inuu ku dhumiyo maaha dad uu u jeedo inay yihiin ama caqiidadooda wareer ku jiro ama inxiraaf ku jiro inuu waqti ku dhumiyo maaha ayb xujaj macno lena hadda ashaaciro ma hayaan oo hadda yani bal cawraadkooda bannaankay yaallaan in wa min cawraatihim waxaa ka mida laysa laysa cala alcarshi ilaahu walaysa fi lqabri nabiyu waxyaaba marka iyo walaysa fi lmusxafi kalaamun musxafka qur-aanka kalaam ilaahay kuma qorno bayna dafatay almusxaf waxaa ku yaalla kalaamullaahi maaha yay leeyihin haddii la dhaha kalaamullahina wa in qiila kalaamullaahi calaa wajhi lmajaaza loo dhaha ayay leeyihin waxaan uga ka been abuuraya maahano tuxfaha uu ku yaallaa kitaabkan tuxfatulmuriidka baajuuri jawharatu tawxiidka iyuu ku yaallaa waxaas marka musxafkan waxaa ku qoran kalaamullaahi waaye iyo ma aha dad muslina inay ka murmaan ama ay ka hadlaan foolxumo badana ilaahan ka magan galna waayahay marka wuxuu yihi kana anasu laa yaruddu طiiba waqaala anasu in الnabiya sal ly slm kana laa yaruddu طiib ayb xadiidkaa marka ka dambeeyo can abihi waa muslim ibnu jundub isaga marka tirmidi iyo bukhaari khalw afcaal اlcibaad buu uga wariya can ibni cumara qaala qaala rasuulu lahi sal ly slm halaaثun saddex laa turaddu lama celiyo alwasaa'idu barkimaha wاduhnu iyo duhniga duhni marka la yidhaahdo waxaa hadda loo jeedaa diibka diibkaa loo jeedaa barafuunka marka badanaa marka waa saliid oo kalaw wاllabanu iyo caanaha qaala hada xadiiثu gariib wacabdullaahi bnu muslim huwa bnu jundub wahuwa madiniyu adduhnu inamaa yacni haahuna طiiba meeshaan wuxuu u jeedaa barafuunka qaala xadaanaa mxamed bnu khaliifaةa اlbصriyu ayb nusqada mubaarak fuuri ka sharxay waxaa ku dhacday xadaanaa cuثmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa moxamed bnu khaliifata albasriy saas waxau yaal ugu yaalla ma jiraan xadaanaa cuثmaan bnu mahdiy qaala wuxuu yihi marka xadaanaa moxamed bnu khaliifata albasriyu wacamru bnu caliyin alfallaas abu xafs qala xadaanaa yaziid bnu zurayc can xajaajin الsawaaf can xanaan xanaan alasadiyu ayb camu musaded ibnu xajar taqriibku saas uu ley musaded adeerkiis tuxfahana wuxuu leeyahay tuxfatulxawadiga camu waalidi musaded musaded waalidkiisu adeer u yahay buu dhahayaa ninka ayb isaga markaa maqbuulun rawaa lahu abu dawuud fi lmarasiil watirmidiyu can abi cuثmaan الnahdiy qaala qaala rasuulu lahi sal l slam idaa uciya axadukum axaduku idaa ucطiya axadukum midkiin haddii la siiyo alrayxaana rayxaan falaa yaruddahu ma celinaayo yani yownan celinin fainahu kharaja min aljannati jannaduu ka soo baxay reexaantu yacnii jannada iyay ka timid xadiidkan marka dacfi baa ku jira waa mursal can abi cuثmaan annahdi qaala qaala rasuulu llahi abu cuثmaanna nebigu ma arkin dabcan qaala hada xadiiثu غariib xasan walaa nacrifu lxanaan gayra hada اlxadiid wahuwa xadiiثu mursal waabu cuثmaan الnahdiy ismhu cabdالraxmaan bni mal bdiraحmaan ibni ml mil mul intaba waa la dhaha waa miimka waa muhalla waqad adraka zamaan الnabiy sal ly slam waqtigii nebiga ayuu soo gaaray walam yandur ilى الnabiy sal ly slam nebigana ma arkin ayb qaala baabu ma jaءa fi karaahiyati mubaasharaةi الrajuli الrajula wاlmarأaةi اlmarأata nicida la nacay wxuu ku yimid nicida baabu bayaani ma kii cadayntiisii buu baab ee jaa ku yimid fi karaahiyati mubaasharati rajuli ninku inuu la yani mubaasharoodo alrajula ninka jirkiisu jirkiis istaabtaan ayb amase waxaa laga wadaa mubaasharada hadda halkan inay go- isla wada seexdaan saasaa laga wadaa hal mara inay ku busto ama hal go- ay ku wada seexdaan wlmar'ati lmar'ata qaala xadaanaa hanaadun meeshaa marka xadiidka saddex kunaad ayb xadiidka saddex kunaad yaa meeshaan marka ku eg macnaha saddex kun oo xadiidan soo marna qaala xadaanaa hanaadu qaala xadaanaa abu mucaawiyata can اlأcmash can shaqiiq bni salamata can cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam laa tubaashiru lmar'atu lmar'ata haweeneyda haweeneyda lama baashirto xat oo yacni lama meel intay keligeed gooni kula noqoto xataa tasifahaa ay u sifayso lizawjihaa ninkeeda yani haween haween kale yani iya iyagoo yani hal maro kuma wada seexdaan ama iyagoo wada qaawan islama joogaan si ay markaa yacni ugu sifayso xataa tasifahaa lisawjihaa ninkeeda markaa ay uguta tilmaanto kaannamaa yanduru ilayha sidii inuu arkayo kaleba yani waxaa loo diidayaa waxay tahay naagtu hadday naag meel kula qaali noqoto ay jirkeedii is ararkaan waxaa laga yaabaa ninkeeda inay uga sheekayso naagtaas waa jir xun tahay oo meeshaas saasay ka tahay oo intakanay ka tahay ama intay tilmaanto iyadii sidii isagoo arkayoo kale hadda waqtigan hadda fasaadku iska batay ka waran iyadoon heerkaas laysla gaarin baaba bahalkan yarkaa dadku wataana lagu sawiraa walidaalika gabdhaha aroosyada iyo meelaha bannaanada markay tagaan inay dharka iskaga dhigaan meelahaas bannaanka ma ma aha waxaa laga yaabaa dharka inay meel isaga dhigaan qof dadkaas soo galay ka mid oo iska faasiqa ayaa laga yaabaa inuu mobile ku duubto hadhowna hiblaaye saanay u eg tahay dadka uu tuso ama u sawirkii inuu baahiyo uu tuurtuuro ama facebook ou dhigaa meeqa hal mar fiirinaysa fasaad haweenku marka waxyaabaha in looga digo u baahan yay ka mid tahay wax badan dadku in badan oo kamida waxaa laga yaabaa inaynan aada ugu baraarugin qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana cabdullahi bnu abi ziyaad wahuwa cabdullahi bnu اlxakm qala xadaana zayd bnu xubaab wahuwa alcukliyu qala akhbarani الضaxaaku yani bna cثman qala akhbaranii zayd bnu aslam can cabdالraxman bni abi saciidi can abihi qaala qala rasuulu اlahi sal ly slam laa yanduru rajulu qofku ma fiirinayo ilaa cawra ma fiiriyo ninka ilaa cawrati rajuli ninka cawradiisa walaa tanduru lmar'atu haweeneydana ma fiiriso ilaa cawrati lmar'ati haweeneyda cawradeeda walaa yufdi rajulu ninka ma gaaro ila rajuli ninka fi thawbi lwaaxidi hal maro yani jirkiisa jirkiisa ma gaaro iyagoo hal maro ku wada jira walaa tufdi lmar'atu ila lmar'ati fi thawbi lwaaxid qaala hada xadiidu xasanu gariib hada akiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed